boqolaal qof ayaa ka soo barakacay dagaalo maleeshiya beeleedyo u dhexeeya ee bilooyinkan ku dirirayay qaybo ka mid ah shabeellaha hoose oo ay ka mid tahay degmada qoryooley dadka colaadahaas ka soo barakacay ayaa isaga soo baxay qoryooley iyagoo qaarkood aaday dhanka degmada afgooye xaalad adag ayaa haysata dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan deegaanka tawakal oo hoostagta degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kuwaasoo dhowaan halkaa ku soo barakacay dad badan oo barakacayaal ah oo ka soo qaxay dagaal beeleedyada ka socda degmada qoryooley iyo aqbari weyne oo ka wada tirsan shabeellaha hoose ayaa waxay dhibaatooyin ku haysaa deegaanka tawakal ee hoostagta degmada afgooye sidoo kale dadka halkaasi ku dhibaataysan ayaa waxay ka soo barakaceen daadad uu deegaano ka tirsan gobolka ka sameeyey webiga shabeelle qaar ka mid ah barakacayaasha ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka ay wajahayaan iyagoo sheegay inaysan helin wax gurmad ah qaarkood oo saxaafadda la hadlay ayaa sharaxay dhibaatooyinka ay wajahayaan ku suganahay tawakal waxaan barakacayaasha meeshan u jeediin dhex joognaa waxaan ku soo barakacnay dagaaladii daraad ku lahaayeen qoryooley dadkan badi waxay ku soo barakaceen qoryooley iyo biibaha oo marta afgooye dhibaatada meesha ka jirta tawakal waa dhibaato aad iyo aad u ballaaran oo barakacyaashiina weli ilaa weli kusoo qulqulayaan fataxaadda webiga iyo barakac dagaalada oo degmooyinka ka dhaceen iyo wixii biibaha oo marta oo hadda meelahan oo tawakal ka soo daateen wax koobmay ma waxaasaa u jeedin waay yimbisaan ka soo barakacay inta labaatan cawaan beri hooyaa biyaana soo galay beere tacbataan aheennay qaar kale oo ka mid ah bulshada deegaanada colaaduhu ka jirana ka soo barakacay ayaa gaaray degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellaha hoose oo ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka mid ah reer guuraha xoolaha la soo barakacay dagaal qabiileedyada ayaa ah siyaasad ay macaash ka raadiyaan rag siyaasiyiin ah oo ka tirsan dowladda federaalka waxaana arrinkaas markhaati kacaya maxamed aadan koofi oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda federaalka una tartamaya kursiga maamulka galmudug ee dhuusamareeb ninbaa ayaan dhuweet wuxuu ugu lahaa beri baan niman kala celinay nin shiiqu ahaa warkiisana la qaadan karo wuxuu yidhi nimanaan kala celinaynay marka ayaan markay aamusaanba mar ay xabaddu isku bilaabaan waxaa la ii sheegay dadkaas la kala celinaayo oo dagaalkaasina wuxuu socdaa muddo aada u dheer inuu dagaalku ganacsiyaan idiin sheegaya dhinac ayaa rasaasii ka go'day oo xabaddii ka istaagtay dhinacii kale waa waceen waxay yidhaahdeen maxaa beryahan u aamusteen rasaasaa naga go'day yidhahdeen jawaanay ugu gudbiyeen dhacdadaas dhacdo la yaqaano waayo deegaanka ka dhacdana maraan wada caddayn doonaa haddii aan la yidhaahdo dagaalada colaadaha dadka dhex yaalla waxaa ogaanaysiin dana dana gana waxaa ku jiro dana dhaqaale waa inaa ogaatiin sababta u demi la-aadaana taasoo qolaa biilkeeda ka dhex samaysa tan iyo markii uu hoggaanka dowladda federaalka qabtay xasan sheekh waxaa aad u kordhay dagaalada qabiilka